sagaashan sana abuukar cabdullahi isaaq alcadaala la yidhaahdaa gudoomiyaha degmada leega gobolka shabeella hoose waaye dhibaatooyinka meesha ka taagan markaan kuu sheego waxaa dhacday muxuu ahay in dadkii deganaayay afartan iyo laba tuulo lasoo qaxiyo afartan iyo labadaas tuulo ay deganaayeen dad soomaaliyeed oo u badan muxuu ahay gaaljacal u badan ayaa lasoo barakiciyey dadkii xoolihii waa laga dhacay geeli waa la dhacay arigi waa la dhacay haddana dadka raacdaynaayo oo imaanaya waxay waxay leeyihiin dad afmaamaay ku hadlaya ahaayeen ey kaa ku dhalay meel ma ka guurto ka guurdo meeshan ka guuro oo macnaha yani buura kabo ilaa wan laweyn wax u sokeeyo oo maxaatiri ku hadlaya lama rabo wax noocaasaan u aragnay marka koonfur galbeedka ma aysan hadin wax jawaaba kama bixin dadkii waa soo bara kaceen sideed iyo toban qofoodaa jidka kusoo dhimatay oo gaajo iyo oon uu soo dhimatay xoolihii waa la dhacay waa kabalaayihiin dhar ma haystaan wixii dhar ahaa iyo agab ahaa wixii dhan waxay ugu soo tageen meeshii tuulooyinkii waa laga gubay marka waxaan u qaadanay annaga marka barnaamij weyn oo aan yarayn oo maxaa ah lagu barakicinayo beeraha maxaatiriga ah in lagu barakicinayo aan u haysanaa marka ma ahan gaaljecel kali ma ahan beeshaan gaaljecel kali ma ahan dad kale ku dhex jiro bir weynna waxaa deganay ileego habargidiraa deganay dabgaalaa deganay murusadaa deganay waxaa deganay juuraanaa deganay soomaaliya dhan waa wada deganeed haddana dadkii waa lasoo barakiciyey sidaas ay tahay waxay ku soo barakaceen laga soo bilaabo muxuu ahay warmaxanka soo bilaaw ilaa afgooye ilaa muqdisho intaas ay soo barakaceen dadkii waa dhibaataysan waxba aysan haysan oo dhib xoog haysta ayaad soo barakacay ma garatay waan gartay marka marka laga soo tago dadka soo barakacay ee aada noo sheegtay idinka maxaad u qabateen dadka halkaasi jooga dee annaga maxaan qaban karnaa dad wax oo qabtaba muxuu ah yani barnaamij wax lagu qabto oo ku jirno ilaa degmadiiba dadkii baa laga soo barakiciyey marka qayle iyo muxuu ah qolooyinkan u n waa u tagay meel walbaan tagay oo warqado un baan geegeeyey ma garatay waa gartay marka u n-ka markaad u tagtay ayaga maxay ku sheegeen ayaga waxaa warqadahan ugeeyey marka na suga maanta u dambayso telefonaan u diray waxay yidhahdeen bal na suga yidhaahdeen wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale taliyaha xooga wuxuu yidhi dadkaas waa in si degdeg loo dejiyaa asna guddi uu u saaray oo muxuu ahay dadkaas arrintooda ah ayuu guddi ugu saaray asna muxuu waa ku tala jiraa taliyaha xooga asna barnaamijkaas waa ku tala jiraa guddi waxaa loo loo xisaabay oo saraakiil ah ayaa muxuu ahay loo diyaariyey ma garatay wa waan gartay marka goobahaas dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka jirta nolol xumo sida aada noo sheegtay marka laga soo tago in idinku aada baaq dirtaan mas-uuliyiinta maxaa qorshihiin uu yahay idinka aniga dad muxuu ahay yani baaqa aan dirayna waxa weeye dawladda indhahay naga qabsatay qodobka koowaad dawladda indhahay naga qabsatay maadaama dawladdii ay muxuu ahay xaaladeeda muxuu yani ay howl iskaga jirto haddana indhaha nagala qabsaday dadkaas oo barakacayaasha indhaha laga qabsaday qof ka hadlaya xataa ma laha wasiirada kama hadlayaan xildhibaan kama hadlaayo wax ka hadlaayo ma lahan jeese waa marmar ka hadlaay oon maqalnay haddana muxuu ahay dadkii maalinahaas waxaa loo geeyey bariisa loo geeyey bariis kiilo kiilo qof kiilo labaatan qofood qof oo guryihiisa joogta kiilo bariis iyo kiilo sukar maxay ku taraysaa wa waan gartay hay-ada badanaa ka howlgala goobahaas aad joogtaan ma kala hadasheen oo arrimahan ma u gudbiseen dhibaatooyinka halkaasi ka taagan meel aan loo gudbin male meel aan loo gudbin male marka waxaa waye barakacayaashan dadka maxaa ah yani hadda la barakicinayo waa dadka maxaatiri ku hadla ma garata wa waan gartay marka waxaad ii sheegtay in nolosha dadka halkaasi jooga ay aada u adag tahay qorshihiinu idinku muxuu yahay mar haddii aad sheegtay in dhibaato halkaasi ay ka jirto dhibaato aan yaraana ka jirta meesha qorshe qorsheheena aad buu muxuu ahay aad aad buu muxuu ahay yani aan u fiican yahay annaga dad baa muxuu ahay yani dadkaasi barakacayaashaas lagu dejin lahay aan ku tala jirnaa aniga geelna malihi arina malihi wixii geelaya anigana dadkii waa laga soo dhacay annaga dad wax muxuu hay-adna ma ihin oo wax macaawin karno oo muxuu ahay gudoomiya degmaan qowsaaraan iska nahay qowsaarna muxuu ahay xoolan u ilaaliyaa ma wey wax kale maa marka cabaadkii aad baan u cabaadnay oo aan sheegnay oo yani wax koonfur galbeed marna kama aysan hadlin ma garata waan gartay adigoo mahadsan ugu dambeyntii maxaa baaqoo diraysaa waxaan baaqoo dirayaa dhammaan gudoomiyaha muxuu ahay golaha shacabka oo oo koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxaan baaqa ugu dirayaa in dadkan la laaynayo oo dhamaatay oo dhamaaday oo baaba'san in muxuu ahay wax ay ka qabtaan maadaama aysan ka hadlin golaha wasiirada ee koonfur galbeed aysan ka hadlin oo dhammaanayo oo muxuu ahay dadkaas baaba'aya inay ka hadlaan ayaa muxuu ugu baaqayaa muxuu ahay koonfur galbeed waxaa ka hadla oo kaliya gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose hore gadaal u ordaye gudoomiyaha gobolka shabeelle hoosena waa laga sarreeyaa oo muxuu ahay wixii amar ay faraana muxuu ahay raaca marka sidaas darteed soo markii wixii muxuu ahay raacay haddana dadku waa ku dhex jiro